xaafada israac ee magaalada gaalkacyo ayaa weliba si toose longudaa furay ololo biliixnagowka magaalada iyo riidandhisowka waxaana kumid ee wadooyinka xaafado ee gaalkacya ololo qunya ee kusii wada jaray oona isku kaadladaya maamulka dowlada hoose degmada iyo qeybo shulduwan ee bulshada xaafada israac ee magaalada gaalkacya ankoreen hokayaa dowlada hoose ee degmada gaalkacyo ayaa weliba uuse ku hadalay muhiimada la kuleeyay ololoogunya inta maalimood uuse dareeri doonaa maanta waxaan joognaa xaafada israac degmada xafiisyadeedii waxaan ka daafuraynaa maxaan ku radaa maalintii saddexaad oo shaqo ah shaqadan saan hore u sheegna waxay socon doontaa toban maalmood tobanka maalmood xaafadaha gudahooda laga shaqayn doonaa waxay isugu jirtaa nadaafadii oo qashinka la gurayo geedyahuudkii wadooyinka xirnaayo la furayo iyo wadooyinka simistooda oo ku xigo oo meesha ugu dambaysa maalinta ugu dambaysa iyo labada maalmood ugu dambaysa la qaban doono bulshada waxaan ugu baaqaynaa sidii hore aan u sheegnay inay ka qayb qaataan oo u diyaargaroobaan xaafadaha tartan baa la gelinayaa xaafad walba waxa ay mudato baa lagu abaalmarin doonaa hadduu alla idmo shaqada marka la qabtana intaa looga hormaayo oo waxaa ka sii dambayn doona hadduu alla idmo in lagula xisaabtamo guri kasta waxa uu hortiisa ka dhaca hadday qashin tahay iyo hadday geedyuhuud tahayba mar dambe kharash intaan laeg iyo juhdi intaan laeg iyo howl intaan laeg lama gelayo qofkaa lagula xisaabtamee lagu ganaaxaya xarigna ku mutaysan kara waxaan u baaqaynaa bulshada inay ka digtoonaadaan maxaan ku rahdaa inay qashin waddooyinka dhigaan waxaan kaloo u baaqaynaa maxaan ku rahdaa inay shirkadda nadaafadaha oo diiwaan gashan iska diiwaangeliyaan waxba wax shan doolar ka yar weeye inay iska diiwaangeliyaan shirkadda caafi oo tiribilbiiga ah oo aan leenahay maxaan ku rahdaa qashinka ayadaa qaadayse ayadaa maxaan ku rahdaa mas-uuliyadda qashinka degmada saaran tahay qashinka iska fogeeya caafimaad ahaan dan idinkugu jirto waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinayaa bulshada inaad ka qayb qaadataan ololahan ballaaran ee soconaya xaafad kastana ay usii diyaargarowdo israac waa xaafad aad u weyn weeye laamaheed waxaan u baaqayaa maxaan ku rahdaa dadka inay kacaan diyaargaroobaan intaa ayagaa soo hadli jiray nadaafadda ka hadlayay geedyahuudka ka hadlayay maanta shaqadii la qabanaya maanta u diyaargarooba dhanka kale waxaana ku mid a qaybo sharduwanaaye ee bulshada xaafada israac oo qaybta ku hayeen ololoqunya ku hadleen intanyo angata fursad iyo riidanka dayactirada koraan wadooyinka galow xaafadiyo furaynaa ololaha nadaafadda geedihuustaridda iyo wadafurka xaafadda israac waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka degmada oo runtii shaqada tan qayb weyn ka qaatay oo lafdhabarteeda ah waxaan u mahad celinayaa intii fikirkan saliimka quruxda badan keentay maanta shaqada waxaan ka qabananaa xaafadda israac waxaan rabaa dhammaan bulshada xaafadda inay u diyaargaroobaan shaqadaan xaafadda sida baahsan uga dhici doonta haddii alla idmo oo wakti soconaysa waxaan u mahad celinayaa sidoo kale bahdaas xaafadda oo runtii shaqada aan socoto qayb weyn ka qaadanaysa la-aanteedna maganaysa meel fog aan la gaareen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhallinyarada nadaafadda oo runtii shaqaynaysa waxaa leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waxaad u shaqaynaysaan dalkeennii iyo dadkiina waa u shaqaynaysaan waxaan rajayn doonaa shaqadan markay magaranaysaa la qabto oo dhammaan waddooyinka la furo geedihuudka la jaro qashinkana la aruuriyo bulshadu inay responsibility iyo mas-uuliyad iska saadho waxaan rabnaa qof walba qashinka guriga hortiisa yaalla inuu subaxii marka soo toosa ka qaado waddada qashinka yaalla laga qaado maalin walba inaan oloolo u taagnaan nadaafadeed waxaa ka fiican annaga oo qof walba shaqada meesha uu leeyahay uu ka qabto magaaladeennana aan quruxsanno ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa gaalkacyo oo qurux badan gaalkacyo oo bilic ah gaalkacyo oo amni ah gaalkacyo oo magaranaysaa wadooyinkeedu ay qurux badan yihiin ayaa inoo ballan aad baa u mahadsantihiin saaka halkan waxaa lagu daafurayaa waxa weeye nadaafadda ololaha nadaafadda iyo jarista geedyahuudka ee xaafadda israac marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ololahaas oo ay si weyn u soo qabanqaabisay dowladda hoose oo aan uga mahad celinayno oo keentay cagafyadii agabkii lagu shaqayn lahaa marka ilaahay subxaana wa tacaala baa mahad leh waan uga mahad celinaynaa duqa iyo xogayaha waxaan kaloo rabnaa maanta ololihii bisha toddobaad weye ama toddobadii bisha weye ololaha xaafadda inay dhammaan dadweynuhu ka qayb qaataan yar iyo weynba sababta waxaa weeye gurigaaga haddaadan fiiqan cid kugu fiiqaysa ma lahan dhammaan xubnaha dowladdaoo dhan ayagoo ina daba socdo oo guddigood hareeraha inaga socda bay qashinkii nala aruurinayaan geedyahuudkii nala jarayaan marka maadaama fursad qaaliya lainoo keenay xaafadda israaca waxaan leeyahay aan fiiqanna gurigeenna qof kastana mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay inuu nadaafadda iyo jirista geedyahuudka iyo wadooyinka xiran furidooda intaba inuu kala qayb qaato bulshada degmada gaalkacya ayaa si eeday handhowaayeen ololo nadaafadeed ee lakiwada degmada gaalkacya oo uusa horkao maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacya